qoysaskan oo ku nool kaamka najax ee ku yaala xaafadda kuushin ee magaalada beledweyne ayaa codsaday in loo hirgeliyo xarun caafimaad haweenka uurka leh iyo caruurta ay soo ridato cudurada malaariyada jadeecada iyo cudurada kale ayaan awoodin inay aadaan islamarkaana iska bixiyaan lacagaha lagu bixiyo isbitaalada magaalada qaar ka mid a barakacayaasha kaamka najax ayaa ka hadlay baahiyaha ay u qabaan xarun caafimaad iyagoo codsaday in loo hirgeliyo kaamka najax waxaan rabnaa in naloo keeno xarun caafimaad meel haweenka noogu dhalaan ma haysano haweenka umulse waa noo joogtaa qalabay ku dhaliso ma haysato qalabay ilmihii oga soo qaada ma haysato ilmaha hadday cawada naga xanuunsadaan meelan la aadna ma qabno waxaan rabnaa kaamka aan degannahay in xarumo caafimaad nalaaga furo aan ku codsanayna dadweynaha haw haweenka way dhigbaxayiin hayey waa soo dilmayiin wax kastaa qabsan karo haddaad cawada ay naagtii fool qabato oy dhiigbax qabto waa inaan isbitaalka weyn aan la aadno beledkana waa ka fognahay bajaad ma haysan waxaan ku raacno ma awoodno marka waxaan rabnaa ina xaruun caafimaad kaamkana laaga furo waana najax waa ku tabaraysanna waa ku rafaadsannahay marka waxaan rabnaa in xaruntaas caafimaad nalaaga dadaalo oo meel qol umulusada nalooga yeelo alaabtii umulusadana ku dhalin laheyd naloo keeno waxaan rabnaa kaamka najax in looga furo xarumo caafimaad sida oo markii mulusadoo kaleento haweenka markii fooshaan ma la kici karo isbitaal haweyney ma la aadaya mar walba jaad in lagu qaado laakiin inay naaga furo goobtaa in caafimaadaan rabnaa oo noolashaayna naaga furo cunugii naga xanuunsado inay oo isbitaalka waxaan ku geyno ma haysano inay goob caafimaad naloo keeno oo sas oo nalooga furo meesha aan ka codsanayna hay-adda caafimaadka aan ka codsanayna ilmaha ilmaha xanuunsada iyo hooyada foolinaysa dhib badan ay ku qabaan meeshaan waxaan ka codsanaynaa hay-adda caafimaadka inay xarun oo inoo keenaan caafimaad oo noogu keenaan meesha inaan u joogno haweenka kaamka najax aan ka mid nahay xarun caafimaad ma haysano hadday naag ay soo dilanto xarun aan geysano ma haysano inaan xaruunna loo keeno oo daawada ilmihii naga xanuunsado aan oo la tacaalin ilaahay asna la garab galan aan geysanaan rabnaa ee wixiis noogu soo tari karti noogu soo tara bajaadkii qarashkan laamigan waa naga dheeryahay meel xoogoo yar duur aan degannahay oona kaam najax la dhaho lacag marka tahaynin waa inaad lug mase aad ku qaado bajaad lacagtaada idan ad wax ad haysan ad la tacaashad meelaha aad galgashadwa wacato ad sidii aan ku geysan haddana markan soo laabadka aan keligayna iska imaano annaga yaalaya ummadda ku socno aan xaafadii sida aan ku imaano wax an haysano ma lahan waa iskarableen waxna loo keeno